iyadoo la tix raacayo fulinta awaamiirta amniga dalka lana dabaqayo hay-adaha amniga ee heer gobol inay hoos yimaadaan maamulka gobolka banaadir ayaa wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka gobolka waxay ciidamada booliska nabasugidda u kala qeexeen waajibaadkooda amni ee heer gobol iyadoo laba loogu kala qaybiyo amniga muqdisho sida warfideenada u sheegay hafayeenka wasaaradda amniga gudaha cabdikaamil macalin shukri iyadoo la fulinayo go-aanadii iyo qodobadii madaxweynaha iyo golaha wasiiradu ay soo saareen ayaa laamaha amniga heer qaran iyo heer gobolba ay ka howlanaayeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga gudaha waxay soo dhoweyneysaa habka farsamo ee loo qaybsaday amniga gobolka banaadir ee ah in booliska la siiyey laga soo bilaabo liido ilaa ex control isku sidaas ku yaallo in booliska la siiyey sidoo kaleeto nabad sugidana la siiyey jidadka waaweyn ee soddonka iyo wadnaha iyo sidoo kaleeto jidka warshadaha iyada oo lala xisaabtami doono cid kastaa meesha loogu dhiibay lagala xisaabtami doono guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale u kuurgalaya xaqiijinta amniga tillaabaqaadkiisii ugu horreeyey lagu wareejiyey amniga muqdisho ayaa xala wakhti dambe kormeer ku mara waddooyinka wadnaha iyo soddonka ee gobolka banaadir halkaasay ka socdeen howlgallo lagu xaqiijinaya amniga
waa saacad waxaan malaynayaa shan saac iyo dheeri inay tahay waxaan soo galnay kormeer waxaan ka soo bilownay ilaa iyo carwa idka iyo xarir yaale halkaasaan ka soo bilownay ilaa waddada soddonkaan soo marnay waddada wadnahan ku soo laabannay haddana waxaan rabnaa inaan ku laabanno waddooyin kaloo fara badan aan marno waxay ka mid tahay shaqadayna oo maaragtay oo yowmiga ah ayay ka mid tahay maadaama amnigii gobolka banaadir sidaad la wada socotiinba broseeskeeda uu socdo oo lagula wareejinayo amniga gobolka banaadir arrintaas ayaan rabnay inaan sii kuurgalno lana qaybsanno shacabka magaalada muqdisho inaan la qaybsanno xagga maaragtay amnigooda iyo noloshooda iyo kawarqabkooda marka sida loo sugayo amniga ayaan rabnay inaan ogaano caawa
wasaaradda amniga gudaha ayaa mar kale carabka ku dhifatay inaan marna la aqbali doonin hubka sharci darradaee lagu wato gudaha muqdisho iyadoo ciddii haysata hub aan sharci waafaqsanayna loogu yeera muddo ku eg soddon cishana iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda amniga gudaha wasaaraddu waxay faraysaa dhammaan dadka haysta hubka sharci darrada ah sida kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn sida kambaniyada nooc kastaba ha ahaadaan hoteelada goobaha ganacsiga idaacooyinka iyo tiviyada shirkadaha ilaalada gaarka ah waa in ay soo sharciyaystaan hubkooda cidda uusan sharci uusan u lahayn muddo hal bil ah gudahooda idaacadda v o eda ayaa weydiisay hafayeenka wasaaradda amniga gudaha waxaa laga yeelayo suuqada hubka loogu iibiye ka furan muqdisho iyo go-aanka kaga yaala wasaaradda amniga
waxay ogsoontihidiin in hab cusub oo habraaca oo lasoo saaray ay jiraan qaab ay u wada shaqaynayaan ciidanka booliska gobolka iyo iyo nabad sugidda waxaa waaye wixii hadda ka dambeeyo oo arkaysaan in wasaaradda ku celinayso in isla xisaabtan uu jiraayo marka waxaan hubnaa meelahaas aad sheegaysaan waxay ku taallaa degmo waxay ku taallaa waax waxay ku taallaa laan dad baa u xilsaaran marka hadda wixii ka dambeeyo waa la isla xisaabtamayaa wixii dhacaa ee meel ka dhacaa meel loo hor xisaabtamo ayay leedahay amniga muqdisho ayaa hadda gacanta loo soo geliyay maamulka gobolka banaadir taasi oo lagu doonayo wax looga bedelo amniga muqdisho oo bilihii daba marti u noqda qaraxyo waaweyn qaarkoodna loo adeegsaday gaadiidka xamuulka qaraxyo lagu soo raray kii ugu dambeyna lagu weeraray hotelka s o l ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho